waxa weeye haddii aan wax ka sheeg sheegno waxqabadkii halkaa lagu soo bandhigay anigoo aan ku celinayn sidii ay wax u ahaayeen oo halkaan xoogaa tafaashiishu ay badnayd wax ka taabanaya waxaa xusid mudan sugidda amni sugidda amniga waxway iska jiraan mar kasta oo haddee waxay soomaalidu ku maamaadaa kun ma baryo anag xoolanay baan ahaan jiray oo ku neefa hadday xeraan cowey hooyaan mar ama mid baa maanta dhawo cuntaa ama mid baa caawa isagoo madaxeeda laga soo saara marka way iska dhacdaa dhacdooyin insidantiya way jiraan qaswadayaal weli wax hadba qof waxbad ku tuuraa waa jiraan laakiin waxaan idin leenahay guud ahaan amnigeennu waa sugan yahay abaalkaas iyo mudnaantaana waxa iska leh ciidamada amniga oo ay u mudan yihiin ciidamada biliiska iyo ciidamada daraawiishta iyo ciidamada nabad sugidda intaba way isku daray iyo ciidamada b s f taba laakiin markii laysku soo huriyo ciidamada amniga wada ah ciidamada cusub oo hadda soo biiray oo ciidamada mariinka ahmiyad weyn bay inoo leeyihin waxaad ogtihiin dhaqaalaheenu hormuud waxaa waa xoolaha nool xoolaha nool abaarta iyo biyo la-aanta iyo cudurada iyo waa u nugul yihiin wax soo saarkeena labaad wuxuu ahaa badda haddana ma jiro wax soo saarkeeni badda laba cudur baa galay mid waxa weeye kii horreeyey oo ahaa in xeeraadkeeni dabiiciga ah badda la xado oo shisheeye intuu yimaado maraakiib waaweyn yimaado deegaankii ay ku noolaayeen kalluunkeenii ay baabiiyaan waxay qaadan karaanna qaateen weliba ay ku jiraan iyo kan kale oo aafadaha isaguna ah oo ah burcabadeed oo khasaaraha u weyn iyo dhibaatada u weyn innagayna gaarsiiyey dhinac walba markii laga eego ka eeg dhinaca dhaqanka say u burburiyeen hamriga daraaga cudurrada ay faafiyeen dhimashada aan xadka lahayn kumayaal iyo kumayaal dhalinyarahabaa foorsada ka baxay wax dhintay oo badda ku ku dhintay iyo wax hab isgalay iyo wax cudur dilay iyo wax badabooyintaas laga ogaarsaday oo la laayey iyo in xab isku jirto oo boqolaal ah oo innaga laftigeenu aynu qabannay khayraadkeeni dabiiciga ah oo baddana dadkii ka shaqaysan jiray rabsho geliyey oo naqs weyn ku dhacay oo maanta wax soo saar lagaga tashan karaa usan jirin waxaan muddo ka baryaynay laba sano ku dhow beesha caalamka oo aan meel walba u tagnay waddan kastoo aan tagnay safaradii aan aadaynay aan ka barinay war noo hubayya oo noo qalabayya oo noo dejiya bal lix boqol oo askari oo aan ciidamada ka soo goyno oo aan u bixinay puntland marine task force si aan cadowga ula dagaalano waan ka weynay e markii la arkay aan ka weyna ka quusanay annagoo ka soo sidaal qaadanayna shirkii istanbul kob iyo labaatankii saddex iyo labaatankii bishii may oo public private partnership ahaa markii la arkay shirkad ciidamadeeni tababaraysa oo amniga ah ayaa masayr weyn iyo intii dan ku lahayd hawsha aan annagu rabno inaan soo afjaro oo a burcadbadeedda iyo tuugada badda hadaysa dabadeedna xeebaheenna oo ina ku fillaan karaya khayraadkiisu aan u soo jiidno maalgeliyaal iyo innaga laftigeenna oo maalgelin mid shisheeye iyo mid degaanba inaynu nafacsanno oo dhallinyaradeennu ay shaqo ka hesho oo dhaqaalaha dalku u kobco ayaa masayr ka dhacay waxa idaacadaha qaarkood ay buunbuuniyaan oo ay ka shaqeeyaan dad soomaaliyeed oo weli ay ku jirto cadownimadii iyo colaaddii soomaaliya burburiyey oo halagkan doctor afrax ka sheekaynayey aada maqlayseen ayaa meel xun hadda sii marinaya hase yeeshee waxaan idiin sheegaynaa waddanka iyaga annagaa leh annagaa xor u ah maxmiyad maahin wixii maslaxadda yada annagaa ku dhaqaaqayna waana ku dhaqaaqayna wax xeer caalamiya oo aan jebinaynaana ma jiro taasna waa waxaan u caddaynayna adduunka o dhan wax xeer caalamiya oo aan jebinaynaa ma jiro waxaa sababa laga dhigaa hubbay keenayaan oo waxaasay keenayan waxaan hub keennay ma jiraan hubka waxaanu ka rabnaa dawladaha inay hadda siiya dawladda t f g-ga iyo meesha laga keeno in anaga nalaka siiyo oo naloo ciid naloo qaabayo hadday wixii hore qaban waayeen intaa inay noo qabtaan annagaan la baxayna haddii loo baahdo qarashkiisa intaas waxa weeye intii aan oran lahaa xagga amniga waxaa weeye waa kana halaka laga sheegay oo raggi iga horreeyey ay sheegeen suugaanta umadiisa dhexdeedii halakan hal abuur barnaamij la yidhaahdo lagaga dhawaaqay oo uu ku dhawaaqay doctor maxamed daahir afrax halkaa ninkii taagnaay oo hadallada qiimaha iyo qaayaha ay ka sheegaayey oo caalim ah aqoon-yahan ah af soomaaligan aabba u ah muddo dhowr iyo toban sanahana joogay deganaa jibuuti isagoo meelaha kamid aan ka maqnayn oo dibadda ah hadalladiisina aan waxba aanan kaga celinayn oon soo noolaynta afka soomaaliyeed oo daaqadda kasii baxaya suugaantiisii murtidiisii qoraalladiisii taariikhdii oo aan qorayn oo awal siyaasadaysnaan jirtay waayadii kacaanka qaarna laga tegi jiray qaarna la qori jiray in la soo nooleeyo iyadoo taariikhdii oo dhan la qoraayo wixii xusuusan wax xusuusan oo weli noo nool iyo wixii qoran la ururinaayo rag badan oo ka midana khayr allaha siiya ismaaciil cumar geeli madaxweynaha jibuuti oo halkaa ku ururiyey oo buwo badan ku qoray oo xarun uga sameeyey oo afrax oo ka mid ahaa ururkii la odhan jiray qalinka inta wax qorta haddana uu iska wareejiyey si uu ugu madax banaanaado hal abuurka oo halkaana uu qayb uga qaato meel kastoo soomaaliya wax ka qoraysan uga qaato mahad ballaaran baan ujeedinayaa wixii halkan uu ka yidhina kuma celin karayo idina waa maqlayseen waxaan rajaynayaa in siday tahay loo qaato haddaan wax yar dib ugu noqdo amniga burcadbadeedda waad ogtihiin oo xeebaheenna maraakiib tayaday ka ogaarsataa kuma wada qabsato xeebaheenna waa laga galaa difaac iyo weerar laakiin bacdamaa aynu ku naallo meesha ugu istaratejisan soomaaliya waagii hore oo dagaalkii qababaa u jiri jirayna dowladaha reer bariga iyo reer galbeedku ay kala xigsan jireen waa mandaqada inagu aynu ka degannahay geeska africa ama soomaaliya geeska afiiqaa dheeroo loo yaqaano kebok gardafuul ama raas cabsayr warcabadeedda soomaaliya inteeda badani halkaasay ka ogaarsadeen maxaa yeelay marin biyoodkaas gacamka cadneed iyo badda carbeed iyo indian ocean ciidan gaadiidka isaga goosha halkaasaa ugu dhow maalin walba halkaasi ciidamada intay ilaa koonfur ka soo qaataan bay halkaa ka ogaarsadeen oo ka dabagalaan ceebaheennana waa ogtihiin oo badoodu gaadiidkeenu ma wada mari karo qarar baa ku gidaaman meelo meelo furan baa laga galaa muddadii hadda ugu dambeysay oo laba toddobaad ahayd waxaa ka hawlgelayey saxiimadaha inagu aanu leenaho doolsanta ka tegay ilaa qandana tegay ilo badeena qarkaasaa ku wareegsano baabuur intuu boors ka soo qandana ma tegi karo iyo ciidanka amniga oo ka hawlgalay xeebahaas u dhaxeeya raasiga ilaa bayla inta udhaxaysa lama sheegi karo lama baahin inta operation ku jiro maxaa yeele waa laga cararaya goobahaas ciidamadeenu laba weyn bay ka shaqaynayeen gaadiid badan oo burcabadeedu leedahay markii badda ku cararayna waa soo qabteen shabaag haddaad tuurtid oo iska tuurtid mararka qaarkood adigoo raba inaad aragoosta dabatid ama muxuu ahaayee kalluunka noocyadiisa ma kala aqaani midkaan yaryar oo magaalooyinka lagu qaqasho waxaaba iska dhici kartaa in libaax weyn kugu dhaco hal libaaxoo weyn baa ku dhacay oo magaalada baargaa laga qabtay oo ciyaalka maskaxda ka bedelaayey oo argagixiso ahaa bay ciidankii la kulmeen oo ka soo taxaabeen halkaa boorsaana dadkeenu way iska hurdaaye ma oga dad la soo tababaray iyo dad lasoo la yidhi waxba lagu soo buuxiyey colaad iyo inay wax bedelaan carruuraha qabsadaan diinta islaamkana ku gabanaya baa meelo badan rabaa in loo diro lagu beero laakiin waxaanu u sheegnay ummaddeena oo dhan haddana ku baraarugsan yihiin inay carruurtooda meesha ay geenayaan iska hubiyaan dadka ay hoosta soo gashanayaan iska ilaaliyaan wacyigooda iyo indhahoodana ay kor u qaadaan sidii hadda halkan uu ka sheegay doctor maxamed daahir afrax baraarujintaas inay qaataan oo cadowgooda ogaadaan iyo cidda doonaysa noloshooda inay baabi'iyaan iyo horumarkooda iyo dhaqankooda ayeele ammaanka ayaa aasaas u ah in mar kasta horumar la gaaro dadku noolaado kol haddii aanaan anagu awoodi karin inaan dagaamadeena oo dhan bad iyo biriba inta ciidankeenu tababaranayo ama aan u helayno qalab iyo hub aan u helayno inaan ugu yeerno qaramada midoobay inay ka qayb qaataan soo afjaridda burcadbadeedka oo aafaysay dadka iyagii iyo caalamka intaba ugu yaraan dhowr iyo labaatan markab ama doonyood bay xeebaha soomaaliya dhabama haystaan soddon wax ku dhow dad lix boqol ku dhowna way haystaan kafaarashii way haystaan waxaas dad baa ka ganacsada dad baa lacaga soo sameeyey waxaasu raalli kama noqonayaan inaan soo afjaro marka qaramada midoob waxaan ugu yeeraynaa inay baastirayso resolution oo maanteed usayso ciidamada caalamiga ah oo badaha fog fog jooga oo xeebaheenna imaan karin inay ka qayb qaataan oo la howlgalaan ciidamada puntland xagga dhulka si ay loo afjaro oo looga waasho badaha gacan baan ku tiirna waan ka codsan waxu diidayaa ma jiraan maxaa yeelay kuwa ka ganacsada oo inaan ciidan samaysano ma diidaaya innagoo joogna dhulkeena bay kusoo xadgudbeen dalkeena oo bilyanis malaayiin dollar ay keenaan oo kaasa bishii bilihiisa lasoo dhaafay sagaal milyan iyo shan boqol oo kun baa markii laga baxay dadka keenay waxay kusoo xadgudbeen sovereigntigeeni ama mulkigeeni lahaansho hawadeena dhulkeenayna lacagta ku bixiyeen maga magaalada hobyo xeebteeda ku bixiyeen mar haddayba kuwaas maxaduud soo samaynayeen oo maxaajiid iyo kuwa caalamiya yimaadaan oo ka howlgalaan hadeer maxamed waa joogaan soomaali maanta iskuma filla waa u baahantay taageera caalamiya haddii caalamku wixii halkan afka ka sheegaayay ayay ka jirin oo ay ka dab tahay in dalka soomaaliyeed nabad lagu soo dabaalo oo annagu aan u diyaarnaa inaan qaybta u weyn qaadano waa ka codsana waxaan idiin sheegayaa in waktiga xaadirkaa dalka abaari ka jirto in bisha lasoo dhaafay labaatankeeda golaha wasaarada ay ka fadhiisteen inay guddi soo qaybiyeen arrintaas ka shaqeeya gudigaas wuxuu la falgalay dabadeed hay-adi caalamiga ahaa sahan baa lagu tegay dalka oo dhan waana lasoo arkay iyadoo la wada jiro hay-adaha caalamiga ahaa iyo dawladda puntland intuba dhibaatada meesha ka jirta shalay waatuu ka warramayay wasiirka xiriirka caalamiga iyo qorshaynta dad hal milyan iyo dheeraada baa hadda waxa abaartu ay u haysaa si toos waxaa ugu darayna waa biyo la-aan haddii biyo la-aan dhacdona haddi dadka iyo dunyadoo waa dhimanayaan meelaha wax kusii harhareenna oo xataa magaalooyinka qaarkood ay ku jiraanna way ku xigaan waxaa loo baahan yahay gurmad caalamiya oo sida ay ku wada dhawaaqeen hay-adaha caalamiga ah oo arrimaha bini aadamka ka shaqeeya iyo dowladda puntlandba inaan anagu dad iyo dowladba ka qayb qaadano dowladdu diyaar bay u tahay dowrkeeda inay qaadato iyadaana gacanta ku dhigaysa haddii ilaahay idmo hawsha hogaaminteeda iyo maamulkeeda oo hay-adaha kale kala shaqaynaysa waxaa loo baahan yahay dadweynuhu inuu qaybtiisa qaato horena waanu sheegay hadalkaas wixii qofkiiba ay dad badan ma dhibaan in qaanaan la ururiyo in sanduuqya la sameeyo in xisaabo bangiga laga furo in ganacsatadu ay deeqo bixiso raashin la ururiyo bakaaro la dhigo abaarta lagu talagalo gaadiid la diyaargareeyo wixii gaadiid saarsan karaa booyad inay booyad saaraan ila mar haddii abaaru timaado gaadiidyada qaarkood waxay qaadayaanba ma jiraan waxay wax ka gadanaysaa ma jiraane ama dhagax iyo gurya dhisanaya ma jiraane in dadka iyo dunyada in la badbaadiyo loo gursado waa dhaqaalaheennii iyo nolosheennii iyo dadkeennii arrimaha aan jeclahay inaan taabto waxaa ka mid ah haddii amniga oo iska soo noqnoqonaya xagga dagaalka beelaha iska ummad waxaynu nahay haddee aan deganayn oo sidaa dunyada kale qaarkood nin walba oo intaa reertiisa iyo gurigiisa ku eg yahay waxaanu nahay ummad iska soconaysa oo populationkeeda ama dadweynaheeda intau badnay ay xoolo dhaqato yihiino ay isku dhacayaan dadkoodu ama daaqa ama xeelka isaga dhacayaan waana wax soo taxdaan jira ilaa waqtiyada isticmaalka dawladdu door weyn qaadan jiray mar kasta laakiin door weyn waxaa qaadan jiray madax dhaqameedyada gaar ahaan odayaasha beelaha iyo isimada oo iyagu dowr dastuuriga xataa leh oo u guddoomiya oo guddoonkoodu uu yahay xukun maxkamadeed oo darajada koowaada geliya marka arrimaha beeraha soo noqoshada dad badana wayna kaga dhintay dibu dhacna wayna ku riday xaggii horumarkeenna qarashkoodana waa ku baxay odayaasha dhaqanka simada iyo odayaasha dhaqanka oo kale waxaan ka codsanaynaa inay sidan sameeyaan oo arrimahaas mid walba qoloba degaankeeda sidii ay u xakamayn lahayd amayan waxaas u dhicin ay howl uga qaatay waa ogtihiin inta meelooda wax ka dhaceen dawladdu ay qayb ka qaadatay dagaalkii iyadu markii maamulkaa la dhisay aan la kowsanay oo hore u jiray oo dhinaca bariga uur caleed kuwo kaloo ka dhameeyey oo aan gacan ka geysanay oo hadda soo afjarmay kaabari waa soo afjarmay mid beelaha wadadegaan ee dhahar iyo qardho haddoodu soo afjarmay mid kale waa loo tawaabushtay oo weli ma dhicin waa kii cagaaran mid gaalkacyo iyo gaalkacyo beelaha wadadegaha oo dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland buu ahaa hawshaas delegation badan iyo wufuud badan oo xamarna ka timi halkana aan ka diray baa ka qayb galay kollay hadda meel fiican buu marayaa xabajoojin baa la kala saxiixday oo beelii kala saxiixdeen inay intaa ku dhammaato baana jecellahay ku qabowdo sii ka dhacday buuhoodla iyo burca qayb baan ka qaadanay kama hawl yerin laakiin waxaasooda lugjiid bay ku yihiin waxaan jeclaan lahaa sida tallaalkaas carruurta looga tallaalayo cudurrada baafa in odayaasha beelaha ay dadkooda ka tallaalaan odayaasha qabiilka taasaan jeclaanay shan boqol iyo lixdan oday dhaqameed baa kunlaan mushaarka qaatay bil walbana waa qaatay shaqaala dawladdu waa lala xisaabtamayaaye isimadu ha la xisaabtameen odayaashooda dhaqanka iyaguna inay beelaa kala xiliyaan xagga xiriirka annaga iyo dawladda federaalka oo kumeel gaarka ah dee waad war haysaanoo wax badan baan ka hadalnay hadda celcelintiis wax badan ma tarayso waan umalaynayaa annagu waxaan nahay dad soomaaliyeed soomaali u taagan soomaalinimada cidna uma joogno oo ku xurmayn mayno oo isku jeclaysiin mayno annagay dantaya tahay annagaa u halgamayna annagaa u halganay hore iyo dibba taariikhda markii dib loo xusuusto waynu naqaanaa taariikhda yaa u halgamay soomaali o dhan waa ka qayb qaatay laakiin halgeeyada ugu fircoon baynu lahayn oo qaybta weyn qaatay haddana doorkayay gabi mayno meeshii baanu taagannahay waxyaalo badan oo dawladda c f c ga ah waddada u hadhay laga sugaayaa jira oo weli qabyo ah mid waxa weeye xiriirka annaga iyo iyaga suusan u xumaan inay xurmeeyaan calaqaadka noo dhaxeeya iyo wada shaqaynta oo magaca soomaaliyeed waxa ay ku doonanayaan oo ku qaadanayaan oo aada moodid inay shareeranayaan oo xigsanayaan inay ogaadaan inayan keligood lahayn lala lahaado meelay hadda ku qashadaanba ma haystaan marka meeshii lagu kharashgarayn lahaa mashaariicda oo horumarka laga samayn lahaa oo iyaga laftigooda usoo carari lahaa waa halkaan haddeerba xildhibaanaa nala jooga qaar baa wejigooda ararka halkaan jooga markii xaguu ku xumaata halka iska yimaado wixii kaloo xagu ku xumaatana waa u ogolla inay yimaadaan horena uga yimaada laakiin ha ogaadeen waxa magaca soomaaliyeed ay ku qaadanayaan nooc kastaba ahaatee inay ay yihiin wax la wadaago oo iyagu ayan lahayn waxaa la soo ogaaday mahmaali ingiriiskaada oran jiray you put all your eggs in one basket waxaan raadinaynaa in maalgelinta sokeeye iyo midda shisheeye labadu dalka yimaadaan waxaan u taagannahay in cadaaladda aan sugno oo ku sugno sharciga saddex sharci baan ku dhaqannaa mid xeero innagu aan leenahay midka shareecadda islaamka iyo midka innagu aan samaynay oo madaniga ah saddexda waa shaqeeya ismana diidaya hadday isdiidaan meena iska diidaan kan shareecadda islaamkaa shaqeeya haddii ay shareecadda islaamka ay u arkaan cadaaladda iyo sistamka judishariga inuusan markaan la ablay garayn karin oo aan la fulin karin haddee xeero dejintu waa inay arrintaa gabaysataa meelo aan ka hadli karno hadda maaha laakiin xabaa jira waa inay garowsataa inuusan markaa applicable ahayn applicable markaa inuusan ahayn meelaha jira ayan hadda applicable ahayn waxyaalaha culimmadu isku haysayna ka mid yihi haddii la yidhahdo haddeer kii gaajo intuu dhintay habar kaxabay muxuu ahaaye fasileyti meel saaran ama maro kala carar gacanta koobiyaa la siinaya gaasi buu dhintay hadduu maanta tusanayo xoogaa dhowr biloo la xiraa ku filan waxa weeye judishariga haddii si la raba loo hirgeliyo waxay noqon doontaa in cadaalad la tago oo hay-adihii dawliga ahay oo dhan ay arrintaas ka kacsadaan oo dhinac walba ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa intii gacan fiican ka geysatay amniga dalka gaar ahaan madaxdii ciidanka daraawiishta iyo biliiska iyo xubnaha kale oo dawliga ah oo amniga ku weriya baa mahad gaara iska leh oo lagu hurtay oo lagu jiido waxaa mahad gaara leh oo aan u soo jeedinayaa iyagana xubnaha wasaaradaha hawshoodii ka soo baxay oo sida fiican u qabtay waxaan mahad jeedjeedinayaa golaha baarlamaanka oo shuruucdii aan u soo gudbinnay oo ay ka mid ahaa sharciga hadda aan sheegay oo xeerka guddiga doorashada xeerkii argagixisada xeerkii burcadbadeedda xeerkii tahriibta intaba baaskareeyey ugu dambayntiina gudbiyey miisaaniyaddii dowladda oo labada kun iyo kow iyo tobanka aada iyo aad baan uga masuulahay wada shaqaynta dowladda xubnaheeda kala gedisan gaar ahaan golayaasha iyo isimada oo aan wada shaqayno iyo culamaauddiinta waxaa xoogaa dhaliil ahaan usoo jeedinayaa ganacsatada bakaylka ah oo gacan ka geysan weyey difaaca dalka aada iyo aad baan dhaliil ugu soo jeedinaya balse waxay ku imtixaanaan doonaan siday uga qayb qaataan abaara waxaan ammaan gaara u soo jeedinayaa dhallinyarada iyo dumarka baan ammaan gaara u soo jeedinaya aada iyo aad baad u mahadsantihiin aada iyo aad baad umahadsantihiin dhegeysiga wanaagsan iyo wakhtiga aada siiseen oo qaaliga ah inaan maanta halka kulanno o ismaqalno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu